iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shan iyo labaatanaad ee matayos masaalka ku saabsan tobankii gabdhood haddaba boqortooyada jannada waxaa loo ekaysiin doonaa toban gabdhood oo bigrada ah kuwa intay laambadahooda qaateen u baxay inay ninka arooska ah ka hor tagaan shantood waxay ahaayeen doqonno shanna caqli bay lahaayeen kuwii duqonnada ahaa laambadahoodii bay qaateen laakiin saliid ma ay qaadan kuwa caqliga lahaase laambadahoodii bay qaateen iyo weelal saliidu ku jirto laakiin ninkii arooska ahaa waa raagay taas daraaddeed ayay wada lulmoodeen oo seexdeen habeenbarkiise qaylo ayaa yeedhay arooskii waa soo socdaaye soo baxa oo ka hortaga markaasaa bikradihii oo dhammu wada kaceen oo laambadahoodii hagaajiyeen kuwii duqonnada ahaa waxay kuwii caqliga lahaa ku yidhaahdeen saliiddiinna wax naga siiya waayo laambadahayagii waa demayaan laakiin kuwii caqliga lahaa ayaa u jawaabay oo waxay ku yidhaahdeen maya waaba intaasu oo ay nagu filnaan weydaa annaga iyo idinka bal u taga kuwa iibiya oo ka soo iibsada markay tageen inay soo iibsadaan ninkii arooska ahaa ayaa yimid oo kuwii diyaarka ahaa ayaa la galay guriga arooska albaabkiina waa la xidhay dabadeedna waxaa yimid bigradihii kale oo waxay yidhaahdeen sayidow sayidow naga fur laakiin wuu u jawaabay oo ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay anigu idin garan maayo haddaba soo jeeda waayo garan maysaan maalinta ama saacadda masaalka ku saabsan talantiyaasha maxaa yeelay waa sidii nin dal kale tegaya oo addoommadiisii u yeedhay oo xoolihiisii u dhiibay mid wuxuu siiyey shan talanti midna wuxuu siiyey labo midna wuxuu siiyey mid mid kasta sidii tabartiisu ahayd markaasuu dhoofay isla markiiba kii shantii talanti helay ayaa tegay oo ku bayac mushtaray oo wuxuu faa'iiday shan talanti oo kale sidaas oo kale kii labada helayna laba kale ayuu faa'iiday kii midka helayse wuu baxay oo dhulka qoday oo lacagtii sayidkiisii ayuu ku qariyey wakhti dheer dabadeed sayidkii addoommadaas ayaa yimid oo ka xisaab qaatay kii shantii talanti helay ayaa yimid oo keenay shan talanti oo kale oo wuxuu ku yidhi sayidow waxaad ii dhiitay shan talanti eeg shan talanti oo kale ayaan ka faa'iiday sayidkiisii ayaa ku yidhi si wanaagsan baad yeeshay addoonyahow wanaagsan oo aaminka ahu wax yar ayaad aamin ku ahayd wax badan baan madax kaaga dhigayaa farxadda sayidkaaga gal kii labadii talanti helayna waa yimid oo yidhi sayidow waxaad ii dhiibtay laba talanti eeg laba talanti oo kale ayaan ka faa'iiday sayidkiisii ayaa ku yidhi si wanaagsan baad yeeshay addoonyahow wanaagsan oo aaminka ahu wax yar ayaad aamin ku ahayd wax badan baan madax kaaga dhigayaa farxadda sayidkaaga gal kii talantigii keliya helayna waa u yimid oo ku yidhi sayidow waan ku garanayay inaad tahay nin qalbi engegan oo aad wax ka guratid meel aanad wax ku beeran oo aad wax ka urursatid meel aanad wax ku firdhin waana baqay oo intaan tegay ayaan talantigaagii dhulka ku qariyey bal eeg waa kan kaagii markaasaa sayidkiisii u jawaabay oo ku yidhi addoon yahow sharka leh oo caajiska ahu waad ogayd inaan wax ka gurto meel aanan wax ku beeran oo aanan wax ka urursado meel aanan wax ku fardhin haddaba waxaad lahayd inaad lacagtayda u dhiibto kuwa baangiga jooga oo goortan soo noqdo waxayga iyo faa'iido ayaan qaadan lahaa haddaba talantigii ka qaada oo u dhiiba kan tobanka talanti haya waayo mid walba oo wax haysta waa la siin doonaa waana loo badin doonaa kii aan waxba haysanse waa laga qaadi doonaa xataa wuxuu haysto oo addoonka aan waxtarka lahayn ku tuura gudcurka dibadda ah halkaas waxaa jiri doonta baroor iyo ilkajirihiqsi maalinta xisaabta goortii wiilka aadanuhu ammaantiisu ku yimaado isaga iyo malaa'igaha oo dhan markaasuu carshiga ammaantiisa ku fadhiisan doonaa quruumaha oo dhan ayaa hortiisa lagu soo ururin doonaa oo wuxuu u kala sooci doonaa mid mid sida arijirku u kala sooco idaha iyo riyaha idaha wuxuu joojin doonaa midigtiisa riyahana bidixdiisa markaasaa boqorku kuwa midigtiisa jooga ku odhan doonaa kaalaya kuwa aabbahay barakadeeyayow oo dhaxla boqortooyada tan iyo aasaaskii dunida laydin diyaargareeyey waayo waan gaajooday oo cuntaad i siiseen waan harraadsanaa oo waad i waraabiseen qariib baan ahaa oo waad i soo dhowayseen waan qaawanaa oo dhar baad i huwiseen waan bukay oo waad i soo booqateen xabsi baan ku jiray oo waad ii timaadeen markaasaa kuwa xaqa ahu u jawaabi doonaan iyagoo leh sayidow goormaannu ku aragnay adigoo gaajaysan oo aannu cunto ku siinnay ama adigoo harraadsan oo aannu ku waraabinnay goormaannu ku aragnay adigoo qariib ah oo aannu ku soo dhowaynay ama adigoo qaawan oo aannu wax ku huwinnay goormaannu ku aragnay adigoo buka ama adigoo xabsi ku jira oo aannu ku nimid markaasaa boqorkii u jawaabi doonaa oo ku odhan doonaa runtii waxaan idinku leeyahay in alle intaad u samayseen mid ka mid ah walaalahaygan u yaryar waad ii samayseen markaasuu kuwa bidixdiisa jooga ku odhan doonaa kuwa yahow inkaarano iga taga oo gala dabka weligiis ah kan ibliiska iyo malaa'igihiisa loo diyaargareeyey waayo waan gaajooday cuntana ima aydnaan siin waan harraadsanaa ima aydnaan waraabin qariib baan ahaa ima aydnaan soo dhowayn waan qaawanaa dharna ima aydnaan huwin waanan bukay oo xabsi ku jiray oo ima aydnan soo booqan iyaguna markaasay u jawaabi doonaan oo ku odhan doonaan sayidow goormaannu ku aragnay adigoo gaajaysan ama harraadsan ama qariib ah ama qaawan ama buka ama xabsi ku jira oo aannu ku kaalmayn weynay markaasuu u jawaabi doonaa oo ku odhan doonaa runtii waxaan idinku leeyahay in alla intaad u samayn weydeen mid ka mid ah kuwan u yaryar anigana waad ii samayn weydeen kuwanuna waxay geli doonaan takhsiirta weligeed ah kuwa xaqa ahuse waxay geli doonaan nolosha weligeed ah